wasaaradda tabarta kheyraadka biyaha dowlad goboleedka galmudug ayaa kaga geysta degmada hoofiyo biyo xidheenka ugu weyn oo loogu talagalay ka faysan dadka reer guraaga ah marka la garaxleyada jidaalka dhacamkan ayaa qayb wuxuu ka yahay dadaalada lagu xojinayo kaydinta biyaha si looga faa'iideysto xilliyada ay abaaruhu saameeyeen bulshada reer guraaga ee xoldhaqatada ah gudoomiyaha degmada hoofiyo cismaan axmed cabdulle ayaa uga mahad celiyey biyo xidheenka wasaaradda tabarta kheyraadka biyaha galmudug iyo wasaaradda gargaarka oo iyadu qayb ka qaadatay dhismaha baalkan bulshada deegaankana wuxuu ugu baaqay inay ka faa'iideystaan biyo xidheenka loo sameeyey taasoo qaybka daalada lagu maranayo nolosha dadka reer guraaga iyo kafaayasiga biyaha maraha meelaha tooga ee magaalooyinka waaweyn ee dalka haddaba waa kuwan qaar kamid ah mas-uuliyiinta ka qayb gashay oo kamid yahay gudoomiyaha degmada iyo mas-uuliyiin ka socota wasaaradda tamarta qaranka biyaha galmudug iyo sidoo kale hay-adda bah oo dhismaha iyadoo qayb ka geysatay ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa hay-adda bah arjinoofa iyo g f f ow oo runtii mashruucan hirgelintiisa qayb weyn nagala qaatay waxaan leenahay mashruucaani waa mashruuc weyn weeye mashruuc ugu horeeyey galmudug nuuciisa laga sameeyo mashruuc aan filayno inuu dadka deegaanka wax taro biyo badan oo runtii mari jiray halkan mari jiray in looga faa'iidaysto ayaan rajaynaynaa dadka deegaankuna ay ilaashadaan waxaan loo sameeyey runtiina meelo badan oo sidaana ayaa jira inaan maaragtay ku kulanno xilwareejintii ama xarig jarkii biyo xiraanka deegaanka laga fuliyey biyo xiraankan waxaa iska kaashaday hay-adda bah iyo ajanova waxaana maalgeliyey g f f o wasaaradda arrimaha dibadda ee germaniga waxaan u mahad celinayaa bulshada maamulka runtii ay dadaaladii aan soo qaadnay inaan maanta soo gabagabayno miri dhalkiina waa kan maanta waa gaarnay waxaan rajaynaynaa inay goobtan laga sameeyey ay tahay goobtii ugu mudneed ama goobtii ugu habbooneed ee mashruucan laga hirgeliyo waxaan sidoo kale runtii aan bixinay adfocasiga loo baahan yahay ka wasaarad biyo ahaan iyo in maaragtay meesha ugu saxan la doorto maantana waxaan joognaa guusheedii ama miraheedii waxaan runtii rabnaa in bulshadu ay ilaashadaan ay ka faa'iidaystaan aan lagu cayaarin infrastructureka halkan laga sameeyey insha allah waxaan rajeehaynaa waxaan halkan aan ka sugaynaa ama bulshada la raba inay uga faa'iidaystaan oo wax ilaahay xaggiis ku xiran oo runtii dardhibyada cirka roobka soo dhacaysa waaye marka waxaan rajaynaynaa meeshaan xaaladaha la qiimeeyey oo runtii dadka uga faa'iidaysan karaan ay ku jirto inay majuur ay noqoto ama sandi majuur la helo sida injineeradu ay runtii ku taliyeen iyo khubaraduba laba xili roobaad haddii meeshaan roob jiro in ajiifantigii koowaad oo meeshaan hawshaas ay ku samaysmi lahayd ama soil dhibitka ku samaysmi lahaa in runtii la gaari doono wasaaradda warta qaradka biyaha dowlad goboleed galmudug ayaa ka howlan si looga faa'iidaysan lahaa biyoxirana waaweyn oo loo sameeyey dadka reer guraaga si uga faa'iidaystaan xiliyada jiidaalka marka uu roob ku dhammaado biyuhuna ay ugu jiraan meeshooda iyagoona dhulkuna la qaynin taasoo qayb ka daalada lagu hormaranayo nolosha dadka reer guraaga xoolooqatada